waxaad weligaa heli kartaa barakooyinka Ilaah jacayl badan. Ma rabtaa inaad ku noolaatid adduun uusan ka jirin dagaal, dulmi iyo rabsho. Ma jeclaan lahayd inaysan cudurro, rafaad iyo dhimasho mar dambe jirin? Ma doonaysaa inaad welwel iyo ciriiri xor ka noqotid? Ma rabi lahayd inaad ku noolaatid meel aysan maasiibo ka dhicin? ilaaheena jaceylka badan abuuraha caalamka quruxda badan wuxuu ballanqaaday inuu binu-aadanka ku barakayn doono nolol weligeed ah oo farxad iyo nabad badan taani riyo keliya ma aha maqaalada soo socdo waxaan ka akhrin doonnaa qodobadan abuuraheenna sidee buu ka dareema binu-aadanka waa maxay faarinta ku jirta ereyga ilaahay maxay nebiyadii ka sheegeen barakooyinka uu ilaahay ballanqaaday maxaan samayn karnaa sidaan hadda iyo mustaqbalka u helno farxad iyo barakooyinka ilaahay ugu horrayn aan eegno siduu abuuraheenna kalgaceelka badan u daneeyo binu-aadanka dhammaadka maqalka